anaga waxaanaha murug maalato lacagaan ku ganacsana ma haysano mafahan toban kun oo maaragta maanta oo ilmaha dalac bilaash ugu karisa tani waa nolosha hooyo faadumo cali oo ah hooyo nolosha qoyskeeda ka maareysa iibinta dharka hoondheeda oo xilligan kasii yaraaneysa suuqyada magaalada jowhar hooyo faadumo cali ayaa iiga warbixisay halka ay kaga timaada dharka hoondheeda iyo heerka haatan ay ka taagan tahay suuqa islamarkaana sheegtay in aysan awoodin in ay ka keysato magaalada muqdisho lacag yeere awgeeda dharkan ganacsigiisa waxaa waaye dhar oo ma aragta dadka huudeyda gado iyo dadka oo xamar ka keensato laga qaado macnaha anaga waxaanaha murug maalato lacagaan ku ganacsana ma haysano mafahan saas ay tahay dharka waxaan kusoo qaadanaa gabdhaha xamarka keensanaan ka qaadanaa markaan ka qaadana sabdiga hadday wax gadmaan sidaan u heli karna u siina anagana qarashaa naga galaa waa la soo talaa wiilkaanaa talo waa soo talaa wuxuu kasoo talaa sarwaalo caruureed wuxuu kasoo talaa dhaqa wax oo la yidhaahdo maaragta aqal saar oo la yidhaahdo kasoo talaa markuu kasoo talo waa keenaa lacagtiisa asagana waa loo raadinaa oo loo aruurina sidii lagu heli karo nolol maalmeedka sidii laaga heli karo saas le maaha anaga wax udhay oo maaragta oon kooli ku keensano lacag fiican ka keensano ma haysano faa-iidooyin kaleetoo ka helaysid male hadday u badantaa waxaa ka helaysaa toban kun oo maaragta maanta oo ilmaha dalac bilaash ugu karisa waxaan ka maarayaa afar caruur ah oo iskuul iyo dugsi dhigato iyo saddex guriga joogto iyo aabbihii oo isku xanuunsan oo guriga joogo aan noloshooda ka maarayaa iyo biyihii iyo guriga iyo jaarkiisa intaasaan ka maarayaa maantadaan la joogo kun shil iyo makadin saaca subaxsaan u soo gudisa haddoo iska xarayno dhinaca kale hooyo faadumo ayaa codstatay in loo ballaariyo ganacsiga huudheeda loona sameeyo goobo lagu iibiyo dharka maadaama meesha hadda ay fadhiiso tahay goob kira ah waxaan ka codsanayaa inay meel fiican oo inoo furaan oo ma aragtaa ilaahay subxaan qaadirka arsaaqada baxay waxaan ka codsanayaa inay meel noo furaan oo waxaan ku shaqaysanana siyaan oo meel fiican oon ku shaqaysanano ina siyaan meeshaan oon fadhin waa ijaar qolkaan lacagta ku oon alaabta ku xaraynayn waa ijaar waa lacag anigina qaabaan u maarayna malaha maanta qofta aan ka fadhinaa qof qaar qabta ah oo maaragtaa sidii wax u helnaa aan ku siinaa ha ahaatee xoolihiina xoolo agoomeed waa meesha un fadhina meel agoomeed saas ay tahayna gabadha oo fadhisaaba oo iska lahaba qeyr qabta ah wax naga ah ma aragtaa naga sugta qaabkii u helna aan ku siinaa ka waxaan ka codsan lahayna haddee ilaahay idma anagad ma aragtaa dad isku xuug maalata aan nahay qalin qalin iyo iyo ma aragtaa iyo buug ma naqaano wax kuma soo dhacsan karno xooggeynaan wax kusoo dhacsannaa waxaan aan codsan lahayna inaan meel fiican oon ku ganacsanno oo waxna laga siiyo oo meel noola hagaajiyo oo meelaan ku ganacsano nala siiyo meel waxaan ku ganacsanana nala siiyo codsanle ka ganacsiga dharka huudheeda ayaa kasii yaraaneysa guud ahaan dalka